qoysaskan oo ku nool magaalada muqdisho ayaa sheegay in dhulbab ay ku hayaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka iyo shakhsiyaad ganacsato ah oo ku dhaqan magaalada muqdisho dukumentiyo been ah ayay sheegeen in dhulkooda loo soo samaystay waxayna carabka ku dhufteen inay iyagu haystaan dukumenti rasmi ah qaar ka mid ah dadka dhulkooda la boobayo ayaa sheegay in meeshaan laisku wajibeelin taas beddelkeedana laga waantoobo in dhul dad muslimiin ah ay leeyihiin si xaqdarro ah loo qaato fariintaan ugu diraya waxay tahay inaan laskumahan laiskugu weji beelin oon laisku weji xumeynin oon laiskugu imaanin oo nin walba xoolihiisa iyo aragtiyaa ka dhexaysa nin walba xoolihiisa lagu ammaangeliyo waxaan halkaa isugu imaanay dhowr jeer marar badanna isugu imaanay annagoo xaqu dirar ah dhulkeenna aanu doodayno niman tuuga aan ugu qabsadeen marka aniga wixii aan dhihi lahaa adeerkay cali a hore u dhahay laakiin waan ku diraa oo keliya hadal ku soo gaabinaa ninkii rabo inuu dhulkan gato ama iibsado ama hantidiisa iska geliyo dadkii asalka ahaa dukumentiga u haystay dhulka lahaa ha ka gato haddii uu niman tuuga ah warqada iska soo xariiqday maanta uu ka iibsado berri asagaa yaqaan lacagtiisa meeshuu u doonan lahaa dhulkan haddii intuu duuduubmo oo jeebka geli lahaa wayba roonaalaheed dhulkan haddii dhashiika lagu degana dhashiika in lagu deganaado waa dhashiika haddii lagu dhiso waa in dhashiika lagu deganaadaa laakiin dhulkan dadkii iska lahay way joogaan wayna nool yihiin haddii inta noloshooda ka dhimanna ay sii taagnaadaana dhulkooda meeshooda uu ku ollaa cid ka xoogi kartaa ma lahan cid u bareeri kartaa ma lahan mas-uuliyiinta dowladda federaalka ayaa had iyo goor waxay boob kula kacaan bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho iyo meelaha kale ee ay ka armiyaan